aan ku bilownay wafdi heerkiisu sarreeya oo ka socda dalka isutaga imaaraadka carabta ayaa muddo toban sano ah markii ugu horreysay waxa ay booqdeen dalka suuriya wafdigan oo uu hogaaminayay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi cabdallah bin zayid al naxyaan ayaa la kulmay madaxweyne bashaar al asad arrintan ayaa waxa ay muujinaysaa sida ay isu beddelayso siyaasadda waddamada carabta ee ku aadan dalka suuriya sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha v o e-da ee dalka masar xuseen cusmaan saxnuuni siyaasadda qaar ka mid ah dowladaha carabta ee ku wajahan dalkaasi suuriya ayaa u muuqata mid si weyn isu beddelaysa kadib markii la loodin waayey awoodda dowladda uu hogaamiyo bashaar al asad wafdi heersar ah oo ka socda dowladda imaaraadka carabta oo uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi sheekh cabdalla bin zaayid ayaa gaaray dalkaasi suuriya waana booqashadii ugu horeysay oo nooceeda ah tan iyo markii ay bilowdeen qalalaasaha suuriya in ka badan toban sano ka hor booqashadan ayaa timid kadib markii ay telefoonka ku wada hadleen dhaxal sugaha abudabeya sheekh maxamed bin zaayid iyo madaxweynaha suuriya bashaar al asad labaatankii oktoobar ee lasoo dhaafay booqashadan ayaa tii ugu horeysay oo sarkaal sare oo ka tirsan dalka imaaraadka carabta uu ku tago dalkaasi suuriya muddo toban sano ah madaxweyne bashaar al asad ayaa qaabilay sheekh cabdalla bin zaayid iyo wafdigii la socday waxaana intii uu socday kulankaasi looga hadlay xiriirka labada dal ee walaalaha ah horumarinta iskaashiga labageysoodka ee dhinacyada kala duwan ee danaha guud ayaa lagu yidhi war-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada suuriya sidoo kale warka madaxtooyada dalka suuriya ayaa lagu xusay in labada dhinac ay ka wada hadleen xoojinta dadaalada lagu raadinayo aragtiyo cusub oo iskaashi ah gaar ahaan qaybaha muhimka ah si loo xoojiyo iskaashiga maalgashiga ee dalalka suuriya iyo sirtoga imaaraadka carabta bashaar al asad ayaa si adag u sheegay in xiriirka walaaltinimo ee ka dhexeeya suuriya iyo imaaraadka carabta tan iyo waagii uu noolaa sheekh zaayid bin sultaan waxa uuna sidoo kale carabka ku adkeeyey in dowladda imaaraadka carabta mar waliba ay garab taagneyd dadka suuriya wasiirka arrimaha dibadda ee dalka imaaraadka carabta iyo madaxweyne bashaar al asad waxay kaloo ay ka wada hadleen xaaladda dalalka carabta iyo gobolka waxaana la isla gartay in lasii wado latishiyada iyo isku xirka arrimaha labada dal iyo caqabadaha kala duwan ee ka taagan gobolka carabta si loo gaaro himilooyinka shucuubta labada dal ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay madaxtooyada dowladda suuriya labada dhinac ayaa sidoo kale isla gartay in laga fogaado faragelinta dowladaha shisheeye ay ku samayn karaan dalalka carabta waa sida lagu yidhi warka ka soo baxay madaxtooyada dalkaasi haddaba cabdalle axmed khaaliba oo ka faalooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya waxaa xilligan ku soo beegay in wafdi heer sare oo ka socda dalka isutaga imaaraadka carabta inuu booqdo dalkaasi suuriya horta maaha markii koowaad ee dhaqdhaqaaq noocaana la dareemo waxaa ka horeysay in laba kun iyo sideed iyo tobankii ay safaaradda imaaraadka ee magaalada dimishk dib boodhka looga jafay sidoo kalena bil ka hor waxaa khadka telefoonka ku wada hadlay dhaxal sugaha dalka imaaraadka iyo madaxweynaha dalka suuriya bashaar al asad sidoo kalena dhowaan ayay ahayd markii magaalada dubay bandhig weyn oo lagu sameynayay lagu casuumay dowladda suuriya marka booqashadani maaha mid isku soo haada waxay jiray waxyaabo badan oo usii gogolxaadhayay booqashadan inay dhacdo waxay ka dhigan tahay in dowladda imaaraadku ay doonayso inay jebiso gidaarkii cunaqabataynta ahaa ee la saaray bashaar al asad iyo dowladda suuriya haddii aynu eegno maxaa iska bedelay dalalka carabta iyo siyaasadoodii ku aadanayd dalka suuriya isbedelka u weynay waxa uu dhacay sanadkii labakunyoshanyotobankii markii dowladda ruushku kasoo faragelisay dowladda suuriya militari ahaan sidoo kalena inta badan dowladaha carabta oo siyaasadooda arrimaha dibaddu aanay fadhiin ee ku xidhiidhsan tahay hadba quwadaha waaweyn ee adduunka ayaa waxa ay sababtay in ay carabtu siyaasad fadhida ka yeelan kari waayaan bashaar al asad iyo xukuumaddiisa waxaana laga yaabaa hadda ama la filayaa in dowladda suuriya ay ka qaybgeli doonto kulanka carabta ee ka dhici doona magaalada algeria ee dalka algeria oo dhici doona bisha mars ee fooda inagu soo haysa arrimahan ayaa imaanaya xili weli si weyn ay ugu kala qaybsan yihiin dowladaha carabta xiisada dalkaasi suuriya oo weli ay ka jiraan qalalaaso siyaasadeed iyo mid amni xeelleerayaasha siyaasadda ee dalalka carabta ayaa sheegaya toban sano kadib siyaasada dowladaha carabta ee ku wajahan dalkaasi suuriya in ay u muuqato mid isbedelaysa kadib markii la loodin waayey awoodda bashaar al asad oo taageero weyn ka haysa dowladaha ruushka iyo iiraan xuseen saxnuuni v o a qahira